بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته khudbad aynu jimcihii hore bilownay oo ah dadku in nolosha ay wadaagaan iyo miisaanka ay ku leedahay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi isalaatu wassalaam oo ficlan oo ay tahay inaynu ku eegno isha shareecadda muslimiinta dhibta haysata kitaabkiina waa ka tegeen caqligiina waa ka tegeen intii kitaabku inafarayey iyo sunnaha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ee muslimiintu ay ku badhaadheen ee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dunida uu ku hogaamiyey ee dadkii kale saalixiinta ahaa ee ka dambeeyey ay ku hogaamiyeen tii waa ka tegeen muslimiintu caqligu intii uu garanayey bani aadamku markaanu isyeelyeelayn in badan baa ilaahay walaqad karamnaa bani aadama waxmalnaahum fi lbari walbaxr ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka waa karaameeyey makhluuqaadkiisii kale oo dhan baa ka karaameeyey waxyaaluhu ku karaameeyeyna waxaa ka mida caqligaa ka mida iyo garashada alimaam asuyuudi fii kitaabihi addurri lmanhuur ficlan alimaam asuyuudi tafsiir hadday noqoto waa culimadii waaweyneyd xadiis hadday noqotona waa a'imadii waaweyneyd buu u ahaa luqa hadday noqoto iyo fikhina subxaana allah afdaaddii a'imada muslimiinta ahayd ayaa u ka mid ahaa aimadu muslimiintii waxay tilmaamaan cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa waxa uu u diray saxaabiga loo yaqaana abaa cubayd caamir binu jaraax afar boqoloo dirham afar boqoloo diinaar oo diinaarku wakhtigaasi gini buu ahaa u dhigmayey lacag aada u badan oo maanta yacnii noqonaysa kumaan kun doolar noqonaysa ayuu u dhigmay waxaanu u diray saxaabi ka mida saxaabadii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuuhi u tag abaa cubayda afar boqoloo diinaar oo afar boqoloo gini noqonaysa ayaan u diray bal sida uu yeelana soo eeg waman kaana abaa cubayda ficlan likulli ummatin laha amiinun wa amiinu hadihi اlummatu abu cubayda ummad walba waxay leedahay amiin buu yidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddii ummaddii amiin ay leedahayna waxa weye waa abaa cubayda camr bnu jaraax u ficlan waa tobanka saxaabi ee jannada loogu bushaareeyey waana saxaabigii toddobaad ee rumeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam walidaalika waxa weeye afdaaddii saxaabada ayuu ka mid ahaa low kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu cumar bnu khadaab markii uu dhimanayey ee uu yeedhay lixdii hoggaanka muslimiinta ahaa low kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu wuxuu idhi abaa cubayda haddii uu nool yahay cid ballamaan tartansiiyeen buu yidhi laakiin isaga unba khaliifada ku wareejin laha abaa cubayd camir binu jaraax waxaa la yidhaha kiishkii markii loo keenay afar boqoloo gini waxay u dhigantaa qof maanta aad kiish ugu riday boqol kun oo doolar oo kaasha ayay wakhtigaa u dhigmaysa fa wasacaha bayna ahlihi wa aqaaribihi waasaxaaba aladiina kaana yajmacahum ridwaan ullaahi calayhim waxaa la yidhaha lacagtii markii loo keenay waxa uu qaybiyey dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii jilibsanaa iyo intii ku xeernayd ayaa uu lacagtii u qaybiyey abaa cubayda camr ibnu jaraax arrintii baa loo keenay markaasaa wuxuu haddana afar boqoloo diinaar oo kale ayaa waxa uu diray saxaabiga loo yaqaano mucaad binu jabal wa ficlan yajii'u yowma alqiyaama kama qaala xadiisun saxiixun amaama alculamaa'i ratwa mucaad binu jabal haddaad doonaysaan cilmiga qur'aanka waxaa ka qaadataan yacnii abuu xudayfa haddaad doonaysaan cilmiga qur'aanka inaad cid u doonataa waxaa u doonataan mucaad binu jabal haddaad doonaysaan cilmiga tafsiirka inaad cid u doonata waxaa u doonataan mucaad binu jabal haddaad doonaysaan cilmu alxalaali waalxaraam inaad cid u doonataan waxaa u doonataan mucaad binu jabal wa ficlan takhasusaadka saxaabadu ay lahaayeen oo dhan intooda badan saxaabi sitay buu ka mid ahaa isagana afar boqoloo diinaar buu u diray sidii si leeg isagana inbuu ka daba dirayo bal eeg sida uu ka yeelo lacagtaasi ayuu yihi mucaad binu jabal subxaan allah afartii boqolo diinaar ilaa uu kiishkii hurgufay kama uu tegin ninkii kiishka u keenay wuxu uhi kiishkii waa kaasiiye wuu helay amiir almu'miniinka markiiba wuxuu u qaybiyey dadkii muslimiinta ee jilicsanaa ee jaarka ahaa mucaad binu jabal innagana maanta waddamada muslimiinta ah toddobada meelood ee dunidu ay ka xidhanto muslimiintaa degan boqolkiiba shan iyo lixdan dunida waxa la beero oo dhan muslimiinta ayaa degan soorsiska dunida laysku haysto ee la yidhaah dunida lagu maamulaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan waddamada muslimiinta ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhigay oo maca kulli haada iyadoo waxaasoo dhani ay jiraan muslimiintu maanta waxa weeye waa dalalka ay gaadhay intuu reerku shiro baahi darteed inuu yidhaahdo kubaynu maanta keliyadiisa iibinaa subxaan allah waddamada muslimiinta si aynu sannadaha soo socdo ugu noolaan oo reerku marka ay shirkaa qaataan iyagoo isku waafaqsan carruurtooda ama waalidkooda mid ka midii inta uu keliyadiisa iibiyo dabeete muddo lagu noolaado ilmaha keliyadiisa ama qofkaa waalidkaa keliyadiisa subxaan allah nin ka mida dhibankan magacyada leh ee aynu jaarka nahay waddamada aynu iskugu dhownahay madiinat lmalaahi fi faransa magaalo faransiiska ku taalla oo magaaladaasi waxay magaalooyinka kale kaga gedisan tahay nimanka kibrey ee waxay doonaanba yeela ayaa iskugu taga marka qof dhar xidhani ma galo magaaladaasi madiinat lmalaahi fi faransa nin nimankaa ka mida ayaa waxaa la yidhi hodheelkii ugu weynaa madiinatulmalaahi fii faransa baa la xidhay elbrixiyo bay oo dhan minuts elbrixiyo gudahood ayaa wuxuu ugu diray soddon kun yani wuxuu u diray soddon milyan oo dollar subxaan allah dhagahaygaasaan ku dhagaysanayay markii mashruucaasi b b c du ay ka hadlaysay ninkii ugu soo hor jawaabay hebel buu ahaa oo khaliijka u dhashay oo yidhi sidee loo xidhaa madiinatulmalaahi fii faransa oo lagu raaxaysto soddon milyanoo doolar anigaa imika soo diraya eh yaan laga xidhin dadka ku raaxaysta meeshaasi subxaan allah walidaalik waxa weye waxaynu uga soconnaa abaa cubayd camir binu jaraax iyo mucaad binu jabal oo lacagay xag u lahaayeen oo mukaafaco ay u heleen ila waa mujaahidiintii saxaabada iyo dadkii diinta taagay casharata alaaf alf dhulkii ay qabsadeen iyo dhulkii ay ka jihaadeen mararka qaarkood khanaa'imka marka la qaybinayo qofka waxaa ku soo hagaagi jiray casharata alaaf alf toban kun oo toban kun lagu dhuftay yacni toban milyan toban kun oo toban kun lagu dhuftay waa boqol milyan labada siiro yani lixdii kalena sidaa isu raaci macnaheedu boqol milyan oo dirham ayaa qofku wehelayay subxaana allah mararka qaarkood walidaalika waxa weeye maadaama mujaahidiintii waaweyn ee saxaabada ay ka mid ahaayeen haddana sidaasay u gaadhsiinayeen dadka muslimiinta ah wax ka dhexeeya waxaa xusid mudan xadiiska alimaam albukhaari uu wariyey gabadh baa soo martay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sa'al binu sacad sida uu tilmaamay walidaalika gabadhaasi waxay sidaa burda go go-yaashii wakhtigaa la isticmaali jiray ahaabay sidaa waxay tiri yaa rasuul allah markii ay hormaraysay saxaabada rasuulkay salaantay markaasay tiri yaa rasuulallah adigaan kuugu talagalay go-aasi oo hadiyad u leh dabeetee nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwii baa uu ka qaatay wa qaala laha jazaaka allahu khayra idaa sanaca lakum axada macruufa fakaafi'uuh wain lam tajiduu faquluu lahu jazaaka allahu khayra haddii mid qof kuu soo hadiyadeeyo wax faquluu lahu fakaafi'uuh rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adiguna wax la mida sii walaalkaa u hadiyadee wain lam tajiduu faquluu lahu jazaaka allahu khayr haddaad intaa kari weydo oo waxaad walaalka u hadiyadaysa aada weydo ilaahay ha kaa abaalmaryeedha waa akhlaaqdii wanaagsanayd ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye rasuulku waa u duceeyey gabadha muslimadda ah mar allaaliye markii ay gabadhii tagtay ayaa saxaabi meesha fadhiyey oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi yaa rasuul allah inaad isiisaa wanaagsan dabeete wuu u dhiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo meeshii la fadhiyo rasuulku markii uu burdadiisii iyo saxaabigii weydiistay ayaa uu kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete saxaabadii ayaa saxaabigii canaanatay waxay yidhaahdeen khalad baad samaysay waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wax la weydiistay oo uu celiyey oo saxaabadiisu ay weydiisatay oo uu awood u leeyahay inuu bixiyo kaana jawaadan wa kaana ajwada annaas waxaad ogeyd inaanu rasuulku diidin calayhi salaatu wasalaam marka iyadoo iminka rasuulka loo hadiyadeeyey inaad haddana tiraa yaa rasuulallah anay igu wanaagsan tahay kumay qurux badnayn bay saxaabigii ku yidhaahdeen laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigii waa siiyey xadiiska alimaamu albukhaari baa wariyey waxa ay tilmaamaysaa kaana waaxidan min asxaabihi rasuulku mid ka dhex baxsan saxaabadiisa muu ahay waaxidan min asxaabihi walidaalika marka uu qof u yimaado ayukum muxamed dadku marka ay islaamayaan ama dibadda ay ka yimaadaan kamaa uu soo dhex saari jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waa weydiin jiray ayukum muxamed ilan waa intaanu islaamin kii neebaa-a muxamed ama ah rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay waa kee si uula hadlo ayaa uu qofku odhan jiray fii cuyuuni lakbar libni qutayba waxa uu tilmaamay nin acraabiya oo muslima ayaa waxaa xaaladii ku adkaatay dabeete geeliisa neefkii ugu jeclaa ayaa uu soo kaxay oo sayladda soo joojiyay mar allaaliyi markii uu meeshii keenay ayaa nin muslima ayaa la kulmay oo halkii maalik binu asmaa la odhan jiray neefkii buu arkay quruxdiisa iyo subxaan allah candhadiisa iyo caanihiisa iyo dee ka dhex muuqda sayladii imisaad ku iibinaysaa wuxuu hi intaasaan ku iibinayaa markaasuu wixiiba u wada dhiibay subxaan allah intii uu qabsadayba halkiiba ku siiyey waxaa la idhaha ninkii muslimka ahaa ee neefka watay ayaa subxaan allah ayaa ilmeeyey neefkiiba waa neefuu aada u jecla laakiin duruufi ay ka iibinayso waqad tunsacu alxaashaatu yaa umma mucmarin yacni waxa gabay yar buu ku dhuftay wuxuu leeyahay waqad tunsacu yacni waxa weeye arrinkaa la yska siibaa marka ay baahi timaado umma macmarin yani waa umma macmar waxaa la odhan jiray hashiisii hashaydii maaldeeqay mararka qaarkood baahi darteed ayaa la yskaga siibaa waxa aad jeceshahay isagoo sii ilmeynaya marka ninkaa malik binu asmaa ninkii muslimka ahaa ee lacagta haystay ee khayrka badnaa ayaa wuxuu maqlay gabaygii uu tiriyey ninkaasi asu yidhi waa ninkaa uu yeedha muxuu ahaa haasaa la yidhi waa ninkii lahaa hashan oo duruufi ay ka iibinayso subxaan allah wuxuu idhi lacagtii waad haysataa subxaan allah dheefkaagina waa kaasi qaado adugu iska haysta buu yidhi kuwa maanta jooga ee muslimiinta u taliyaa maxay yidhaahdaan gurigaagu anuu igu wanaagsanyahy dhulku anigu igu wanaagsanyahy kharashka soo baxa anuu igu wanaagsanyahy wixiina ahaysaan oo dhani aniga igu wada wanaagsanyihin wa kullu haada isagoo isaga ay keligii ku wada wanaagsan yihiin ayaanu haddana welibaa qirsaanayn subxaan allah fadarafat caynaah dadkii muslimiinta ahaa ee wanaagsanaa ee saalixiinta ah ee khayrka badnaa iyadoo caadi loo kala iibsaday ayaa ninka muslimka ah ee u arkay inay baahi ka iibinayso ayaa neefkiisiina uu celiyey weliba markaasuu lacagtiina u daayay wa fii axsani lmaxaasin ninbaa shaam ka yimid ninkaasi waxa uu yidhi waxaan doonayaa in lay tuso ninka loo yaqaano safoon binu sulaym fa innii ra'aytuhu dakhala aljannata biqamiisin kasaahu insaana waxaan doonayaa ninkaasi madiinuu soo galo safwaanun hallay saaray isha buu yidhi ninkaasi ayaan doonayaa waayo waxaan ku riyooday waa dadkii saalixiintaa ru'ya almu'min asaalixa hiya bidcun wa arbacuuna qisman baqiya min annabuwa aw kamaa qaala rasuulu sala allahu calayh wasalam xadiiskaasi waxa uu tilmaamayaa ru'yada qofka muslimka ee saalixii inay ka mid tahay dhowr iyo afartan qaybood qayb ka mida oo nebinimada ka hadhay ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam tilmaamay hadday riyadu xun tahay waa min ashaytaan buu rasuulku yidhi waxa weeye ma garatay tacawaduu min ashaytaan shaydaanka iska naari buuri laakiin hadday wanaagsan tahay oo qofka saalixa ru'yo wanaagsan uu ku riyoodo sheega buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ninkaa muslimkii meeshii buu yimid ninkaa muslimkaee saalixa ayaa la tusay shaam buu ka yimid waa dhulkaa maanta muslimiinta lagu leynayo ardu shaam ee ilaahay barakeeyey watiini wاzaytuuni watuuri siiniina wa hada اlbalad اlamiini dhulkaa ilaahay in badan qur'aanka ku sheegay weeye markuu ninkii salaamay ayuu yidhi adoo jannada ku jira ayaan ku riyooday ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay kuu dhabeeyo laakiin riyadu waxay ahayd buu yidhi qamiis baad jannada ku gashay buu yidhi go-baad ku gashay ayaa riwaayaadka qaarkood ay odhanayaan muxuu go-aasi ah wuxuu ihi salaad subax baan masaajidka ka soo baxay buu yidhi waxaa la kulmay nin qaawan subxaan allah oo qabow darteed bawdyaha isla dhacaya subxaan allah ya wuxuu yihi markaa go-aygii sare ya go-ii sare ayaan saaray buu yidhi kii hoosena waan jeeni qaartay buu yidhi mid baan isku filaysiiyey markaa go-ii baan ku saaray buu yidhi ninkii waxaan u malaynayaa buu yidhi kaasaan xusuusanahay go anigana duruuftii haysay aan diraysanahay qofkii muslimka ahaana subxaan allah waxaa la yidhi deynta markay culimmadu ka hadlayeen qofka muslimka ah maxaa loogala dagaalamay ribada interestka waxaa la ydhaha qofku marka uu dayn doonayo waa qof qof baahan ayuunbaa dayn doonta haddii kale dee dayn qofka qaadan maayo haddaan u baahnay walidaalika waxaa weeye kullu qaradin jalaba nafcan fannaaru awlaa bihi qofkaa ribada qaadanaya waxa qofkaa muslimka ee baahan ayuu ka faa'iidaysanayaa baahidiisa walidaalika waxa weeye waa waxa loo naxyeeyey ee islaamku ribada u diiday war hadduu walaalka ku yimaado oo uu baahan yahay amaahin haddaanan awoodayna dee ma awoodayo waa inaad tiraado laakiin waxa weeye ama cilmiyey ama xeeladeeyo walba ka gaalada dee farsamooyin badan bay u samaysteen ribadii ay u samaysteen yacni qofkii nabadhayna meeluu iska fadhiyaa dadna ay waxooda ku shaqaystaan interestki dee wall streetka inagii waaweyn bargi dhaweyta maraykanka ma waxaynu ka warrami trillions bargi dhaweyta lacagtii ku luntay yani dee waxaasoo dhanina waa dulmiga weeye islaamku wuxuu la dagaalamay dulmiga ha noqoto maalka ha noqoto xukunka ha noqoto dhulka ha noqoto hantida subxaan allah wax walba in laysku dulmiyo islaamku waa la dagaalam walidaalika waxa weeye ninka muslimka ee baahna baahida qof muslima waxa weye marna waxa weye qofku ma baahna marna waa baahan yahay bal ninkaa qaawanaa ee dhaxantu ay haysay ku-ii la saaray maxaad u malaynaysaa innaguna boqol iyo toddobiyo labaatan caruura subxaan allah la ururiyeyo waa inanay ururisay darbijeefkii markaasaa murankoodii subxaan allah war inan baa ilaahay u diray boqol iyo toddobiyo labaatan caruur waa kuwii sheekh bashiir xabagta ku cabeeya oo gabyaya oo qur-aankii akhriyaya oo subxaan allah quruxdooda aada yaabayso oo dhammaantood waxay ku odhanayaan magarate waa dad samada ka soo daatay waa oromo markaanu meesha ugu tagnay laba saddex qof baa ah wax aan u dhalan somalilan dadkaas waa la wada garanaya qofan xataa markaad isaga aabihii garan weyda adeerkii ama abtikiibuu kuu sheegayaayo dadka magacyaaloo markiiba aad garanaysa innagana inantaasi ayaa dad badani wareeriyeen ilaahay u direen boqol iyo toddobiyo labaatan caruur oo halkaa ka ururisay halkay ahayd inta laysbarbar taago subxaan allah kuwan scandinavianka dadkoodan drob outka habeenkii dee baraf baa dhacaya moogta marka gaadhibaa wuxuu sidaa intaasoo busto gaadhigaas habeenkiiba wareegaya kuwaasi hashiishada iyo draagiska cabbaya markay meelaha ku dhacaan ayaa bustaha intay saaraan baa la qaadaya subxaan allah waa gaaladii gaalada ah innagu in qofkii muslimka ahaa ee baahnaa loo gurmado walidaalika cumar binu khadaab radi allahu canhu inaga dee imanka bal state housekan iyo bal halkan imanka state houseka la yidhaahdo saddex boqol yacni intaasoo boqol oo cayladood baa degan waana waa qalbigii shacabka waa xukuumaddii hore waa kuwa maanta jooga waa kuwa kasii horreeyay waxay ku guulaysan laayeen dadkaasi inay ka dhex saaraan waxaway shacabka gudihiisa subxaan allah waa kunayaasha magaalada la dejiya oo mandarkii ummadda xataa waxa weeye adag ceebtaada waa la asturtaaye waxa weeye layska farsameeyo ayaynu ka rilaana maxaa gebigoodaba yani waxa weeye waxaa loo dhiska xataa waxa weeye kuwan idhaa waxbaanu bixinaaye waxayna nairobi ku cunaa oo maalin keliya la kulmiye ah waxa weeye magarata haddii loo hagar baxo sakadeenna ku filan baac mushtarigoo la ururiyo reeharkiisa oo keliya kama hadlaya state houseka waxaa laga hadlayaa kuunayaasha magaalada oo dhan waxaa laga hadlayaa qandahaar waxaa laga hadlayaa maxmuud waxaa laga hadlayaa hadlaya kuwa ku tabcasa waxaa laga hadlaya kuwa daari ku baaba-ya waxaa laga hadlaya kuwa shiidaha ku baaba-ya oo dadkaa jilicsan ee ma garata in loo gurmado ay tahy oo wax badanoo aynu qaban karayno ay tahay in la qabto waxaa xusid mudan ibnu khalataan sida uu kaga warramay wafayaat lacyaan ninkii wasiirkee madiinat alasfahaan haystay oo jamaaladiin alasfahaani la odhan jiray ayaa waxaa u yimid nin ka mida nimankii wakiilada u ah markaasaa wuxuu u keenay waa nimankii dee ilaahay markuu hantida muslimiinta abadiyey qadiifadani waa tii uu ku fadhiisan jiray yastajrad waa boqorkii istajrad ibnu abruways ibnu astashiir alu saansaan boqortooyadii beersheeniska ee afarta kun ee sannadood soo taxanayd cumar binu khadaab baa laleeyahy wa haadihi tusawa casharata aalaaf alf waa boqol milyan yani ma garatay boqol milyan oo dirham bayaa amiir almuuminiin u dhigantay cumar binu khadaab oo qidcad yar haddii la jaro waxa ay ka samaysantahay waa noocaas iyo noocaas cumar bnu khadaab baa subxaan allah leeyahay macnaheedu waxay futuuxaadku markii muslimiinta ay bateen macdanihii iyo wixii kuwaa boqorradii ay haysan jireen oo dhan baa muslimiinta soo galay ninkii muslimkaa baa yidhi war maxay ahayd baashan asaa la yidhi qiimaha intaa leeg bay ku kacaysaa ninkaa wasiirka wuxuu idhi fuqarada muslimiinta meesha joogta gobolkeenna ya u qaybiya guud marka isaga yidhahdeen waanu kuugu talagalnay xataa dadkii saalixiinta wanaagsanaa war hebelo marka haddii soo gasho waxba been hay sheegi war hebelow marka haddii soo gasho hay ammaani war hebelow marka haddii soo gasho dadkii muslimiinta ee aad ka timid waxba hayga sheegi hebel baa ku hadal hayey hebel baa magarata caynkaasi hayna ammaanin shaqa ay naga dhaxaysee waa dadkii saalixiinta ah bal meeshii aan kuu diray ka waran maxaa yaallay walidaalika waxa weye waa caqligii wanaagsanaa marka uu shaqaynaya cumar bnu khadaab baa waxay u keeneen raashin yar baa loo keeno khabiisada loodhan jiray maalintii hore ayaa in yar loo keenay marka intii buu dhadhamiyey ninkii muslimkaa baa la yaabay cumar siduu uga helay baashii macaankeeda ninkii muslimkee gobolkaa joogay buu sheegay suu yihi baashii haddaad og tahay cumar bnu khadaab dee wuu isku goostay buu yidhi subxaan allah cutbata binu farqad awr dhan buu usoo raray baasha subxaan allah maalintii dambaa cumar bnu khadaab la yidhi awr baa halkan taagan dee meeshu waa aalaafil kilomitiraad waa intaasoo kun oo kilomitir ayaa ay jirtaa meeshaas bal muxuu sidaa baashii aad ka heshay ya amiir almu'miniin subxaan allah cumar bnu khadaab fabaka amiir almu'miniina cumar ya cumar bnu khadaab baa ooyo arrinkii wadana subxaan allah wuxuuhi waryaah dee warqad dheer buu qoray risaala ii keen buu yidhi hore aan uga gaadhsiiya cumar bnu khadaab wuxuu yidhi waar maalintii hore dhadhan bay iga ahayd laakiin ma waxay kula noqotay buu yidhi anigoo muslimiinta oo dhan maanta hor fadhiya inaad awr dhan oo raashina aad aniga iisoo dirta buu yihi cumar bnu khadaab radia allahu canhu likay tastacdifa dictatoriska yaa abuura imanka madaxdeenna mid ka aqoon badan oo ka halgan badan oo ka qiimo badan oo ka wanaagsan ayaa a buclaynaya waradee maxaa ku xiijiyay kanna isagana xiijina maxaa ku rariya dictatoriska inaga abuura bal meesha madaxtooyada inta dhin xiiqsan maxaa yaalla meesha soo oosa meesha fi fi fi fi fi lqasri hada ya arrin muhiima haddaad istiraado kala hadal nimankaa meesha haysta oo u sheeg oo dantooda ah oo danta ummadda ah kuyuu aanad garanayn waa inta cumaamad meesha cararaysa inta wasiir shaqadiisii intuu ka yimid cararaya waranadoo shaqadaada qabsan bad baa ku dooratay shaqaa lagu daray subxaan allah bnkhataab dee banahayaan dadkii odhan lahaa warnado danahaaga ku eko mila xaashi baa maxamed xaashi celimada kolleyba waa dadka dhiftay aynu leenahay qadin nadar ee aynaan weli garan cilmiga uu ku fadhiyo aniga waxyaalo badan baanu ku kala gedisanay maxamed xaashi cilme xagga aragtida laakiin waa saambal wey waa inaad dadkaaga wanaagsan taqaanaa dowladda hoose markaad tagto albaabkiisuu lixduu furnaa waxaa maayer la raadinaya hebelyaa arkayey oranado imanka maayer walba tag albaabkiisa waxaa kuyu lagu jiro albaabkiisuu lixduu furnaan jira waayo nin walba waxaa programka ugu jira wuxuu doonaya duhurka masaajka yar markuu kusoo tukadu soo noqon jiro cid xafiiskiisu waa magarata nooha wax inxaashi raadinaya iyo wax magarata subxaan allah waxaan imanka mashaakilkan ina haysta waa kii keliya maanta xukuumaddaa ku jira la qabsan maaya baa layihi si loo laalaajibaa dibadda loo tago waanadana ula qabsanaya maa iska daysanaa ku shaqaysataa ilaxaashiyo koobigay sacada intaasoo golbana gurigiisa ugu tagno bigees mid toola oo aan cirka looga dhiban kalandihiisi yaraayo subxaan allah ya yaa hebela yaa dadka liqa yaa magacyo loo sameeyaa inaga agteena wadaadkaygana hadalka badan oo taay usoo xidhay oo ma garatay sortaagay bashala walaahi wadaadkaan cajbado oo nin hadal badan in badan buu idhan qaajinaya isagaya aynu farsamayno waa dadkiina wanaagsan qiimeeyo waxaynu dawr ku noqonaynaa in waxay naga dhexeeya la ilaaliyo oo wanaagga la ysu tilmaamo oo kuwa maanta aynu dabayaacayne kii shalay hadlaye lahaa gobollada waqooyi subxaan allah aan aada uga xumahay ma garta madaxweynihii dhammaaye waa ninkii ay meel walba kula shirayeen yani ereyga somalilan buu diiday somalilan dhegaheenna aynu kuma karin gobollada waqooyi waa anigoo ninka sheekhay yaxyee muaadinka inoo ah oo la sheekhay yaxye adeer yaxya laguma idhahda cumar baa lagu idhaha un idhaha yani ereyga kuma karin somalilantu waxa weeye waa mashruuc umadeed in badanna waa ka hadalnay oo kuwaasi iskaga hadha khilaafkooda yani waxba haynoo soo rumeeyay wax laale waxa ahayd ma jiro nimankaa containerska ku jira niman waliba afrikaan oo biladiini ay ilaalinayaan beerhead afar kun oo doolar ku qaata waan ku ilaalinayna nin gurigiisi ka adkaan waayo inuu ilaaliyo ya gurigiisi haddaad istiraado waxbaa kaaga xidhan wax laale waxa lagaga xidhan ma jiro labadiisna buu ninkaas saxeexay mid waa kii islaax soomaaliya lama kala jaro waay huwaanku maba dhici kartaad iyo isagoo qoran baad ahay ka labaad waa dastuurkii soomaaliya dhagahayga waxaan ku maqlayay markii lay sheegay baan is-idhi bal toos u dhegaysa hadalkiisa se dib u soo celiyoon doontay waxaanu u soconaynaa waa midnimada soomaaliya oo dhammaystiran marna kama tanaasulin jawaabo go-aane markaa xukuumaddana waxaanu leenahay hebel baa ii weydaartay iyo hebel baa la hadlay markaad adugu waddada furto waa lagu weydaaranaya ha ka cabana suldaan baa ka degaya baamushtari baa ka degaya nin walba interest laga uu ka degi doona mana joojin karaysa war imankay dhawadahay go-aan bay qaateen go-aan ka qaata gobollada waqooyi ereygii somalilan buu diiday waa koo complete heshiiskiibuu ka baxay tan labaad iyadoo duuban oo hadalah oo aan la soo guurin waxa uu leeyahy waxaanu u soconnaa waa midnimada soomaaliya laa aqala walaa akfar dee go-aankiiba waa bixiyey waxaad ugu beeraysato adugu xeebta iyo sidan ugu jeedeed adugu tafsiirkana ugu samayso waxaarkin meesha yaalima waxaa loo runtii oo basiir umadeed xukuumadda waxba kama bedeli karayso saddexda gole waxba kama bedeli karayo kun qof oo been iskugu tegay waxba kama gobolka barood jeex oo maanta milyan iyo saddex boqol oo kun ay ku noolyiin waxba kama bedeli karaya waa ninety seven point seven percent baa wax ka bedeli karay boqolkiiba toddobiyo sagaashan dhibic iyo fractionka kale ayaa somalilan wax ka bedeli kara oo ah ummaddu inay mar dambe afti ummadeed la qaado ceed kale oo wax ka bedeli kartaa ma jirto iskadaa kabinetkan aynu dirane nimankan shaqaa loo dirtay inay shaqadoodii u qabsadaan way arrinka meesha yaala maan jeclo in lagu jawaabo ninkaasi waayo waxaan lagu jawaabo garan maayo in badanna waanu la hadlay somalilan ma lihin wahdiyin horena waan idinku sheegay waa istraatiijiyad ummadeed haddaad saddex tihiin falyu-amir axadakum mid idinka idinka mid i xaydin amra buu rasuulku yihi saddex haddaad tihiin iska daa ummad dhan ummad dhan oo muslimiin oo meel degan inay nidaam samaystaan waxaa laga wada hadlaya nidaam baa samaysateen magacna waa samaysay soomaaliya adar kitaabka kuma taalo wadaadada in badan baanu kala hadalnay in badan kuwa maanta aan ognahay meelaha suuldhabaalaha looga yeedhiyo iyo muxuu ahaaye magaratay maxaan siisan karayaa adduun kasta oo lagu baayaco xorriyadda maxaa jara ma hargeysa muggeedoo lacagaa jara ma somalilan muggeedoo lacagaa jirta bani aadamku inuu xor ahaado oo diintiisa iyo dadnimadiisa iyo maalkiisa iyo caqligiisa iyo dhulkiisa iyo carruurtiisa uu xor u ahaado waxa jaraa waa maxay ee lagu bedeshaa bani aadamku uu ku bedelan karo markaa baarak allahu fiikum maanta waa fursad xukuumadda u taala heshiisyadii halkaa laga sheegayey complete ninkaa meesha ah oo fadhiya ee weliba hargeysa halkan aynu subxaan allah inamadinigu halkan shaaha ugu shugi jiray halkanay jooga halkan aynu ku haynay ninkaasi maanta waxaa samaynaya subxaan allah muddaa lagu haya hargeysa maanta la gobollada waqooyi waxaweye somalilan waa dal jira waa dal jiri doono oo waa dal dadkeedu ay ku qanacsan yihiin ma jiro biqadri nadar can adulm kuma qanacsanin somalilan la kala badsado somalilan dadka lagu dulmiyo somalilan dad keligii ku guuro somalilan cid gaaro u shidan waxaasoo dhani waa akhtaa jirta oo aanan ogolayn haadaa waxa weeye somalilan cadaaladda shareecadda lagu hogaamiyo dadku ay u siman yihiin weeye ta aynu u soconaa laakiin tii baa jiran jirooyin leh oo maalinba insha allahu tacaala meel lagu gaari doono xukuumaddana xaflado yarar bay ugu jawaabeen ee si ofishala inay ugu jawaabaan wey oo go-aan leh way toos buu u jawaabay ninkaa meesha haystaa ee runtii containerka ku jira beebeegama garata xafiiskiisii ee lagu ilaalinayo subxaan allah weliba haddii ehelkiisu ilaalinaya waxbay ahaateen maanta waad arkaysaa geyse waad arkaysaa boorama waad arkaysaa ceeligaamo gobolada somalilan oo dhan ilaa afarta habeennimaad soconaysa subxaan allah boqolaal kunoo doolar baa yaalla streetiska dahabkiibaa hablaheni ay ku iibinayaanoo waddooyinka yaalla amniga aynu haysanay iyo noloshaynu haysanay cid haysataa ma jirta waxaynu u baahanay cadaalad waxaynu u baahanay in dadka caruurteenaasi jaamacada ka baxday shaqooyin loo abuuro waa dal qaniya ayaynu haysanaa oo inagu aynu isku mashquulsanno inuu wax qabsanno ayaa loo baahanya laakiin aynu idhaahno ninkan containerka ku jiray aday ku dhaartay soomaaliya ma kala bu'i karto iyo isagoo ku dhaaranayanu hayn maxaad isu yeeleynaysa waayo ilaahay khayrka inoo waafaji